alxamdu لlh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين اللهma انfعna bma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزidna علما baabu تaxrيm الqadri wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay waxaa loo yaqaana alqadr alqadruna waa ballanburinta waa naqd اlcahd heshiiskii iyo ballankii la galay in laga baxo la buriya laydhaah qaala allahu tacaala alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka rumeeyeyow awfuu oofiya bilcuquudi ballamaha oofiya alcuquudna waa alcuhuud ballamaha la gelaayo weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wa awfuu oofiya bilcahdi cahdiga oofiya ina alcahda kaana mas-uula cahdigu wuxuu ahaaday mid la isweydiinayo waay cahdigaana waxaa soo gelaya cahdiga ilaahay jalla wacalaa uu addoomihiisa ka qaaday oo ay ugu horeysa inay caabudaan oo cibaadada u gaar yeelaan iyo cahdiyada iyo ballamaha addoomaha dhexdoodu ay gelayaan wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi arbacun afar khasladood man kunna fiihi axdkay dhexdiisa ahaadaan ee ku sifooba kaana wuxuu noqonayaa munaafiqan khaalisan munaafiq badhax tiran waman kaanat fiihi khaslatun minhunna khaslad ama arrin ka midi qofka ay ku sugan tahayna kaana fiihi khaslatun min annifaaq waxaa ku jiraaya oo ku sugnaanaya khaslad munaafiqnimada ka mida xataa yadacaha ilaa uu ka tegayo ida tumina haddii la aamino khaana wuu khiyaamaynaya waidaa xadataka hadduu warramayana kadaba been buu sheegayaa ku warramaya waidaa caahada marka uu ballamana qadara wuu burinaya waidaa khaasama marka uu doodayo cid la doodayana fajara wuu leexinayaa xumaan buu ku samaynayaa doodaa oo fajara waa dafaca alxaq xaqi ayuu waxa weeyaan markaa meesha ka saaraya riixayaa una hoggaansami maayo dhaaro beena iyo hadal baatila ayaanu isku difaacaya la imanaya horeynu dhowr jeer u soo marray xadiidka shaahidku waa idaa caahada qadar ballanburintu waa min calaamaati lmunaafiqiin wa can ibni mascuudin wa bni cumara wa anasin radia allahu canhum qaaluu waxay idhaahdeen qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama likulli qaadirin liwaaun yowma alqiyaama mid kasta oo ballan buriye ah oo ballanta burin jiray liwaaun calan weyn baa u sugan yowma alqiyaamati maalinka qiyaame yuqaalu waxaa la odhanayaa haadihi tani kadratu fulaanin hebel ninkii la odhan jiray waa markaa ballanburintiisii muttafaqu calayh wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi likulli qaadirin mid kasta oo ballanburiye ah waxa u sugnaaday liwaaun calan cinda stihi dabadiisa agtiisa waxa weeyaan markaa la sudhaayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaama yurfacu lahu waxaa kor loo qaadayaa calankaasi biqadri qadrihi ballanburintiisaasi qadarkiiyo intay leegayd ayaa waxa weeye kor loo qaadaya oo macnihii waxa weeye haddii ballanburintiisu ay aada u badnaydna saraa calankaa loo sii qaadaya haddii kalena waa bixasabiha alaa hooya walaa qaadira ballanburiye ma jiraa cadamu ka weyn qadran xagga ballanburinta min amiiri caamatin amiir guud oo dad badan markaa ama maaragtay dadka xukuma oo caama ballanburinta uu la yimaado mid ka weyni ma jirto rawaahu muslimun muslim baa wariyey labada xadiidba waxay noo tilmaamayaan qofkii dabeecaddaasi xun lahaa adduunyada in aakhira maalinka qiyaame in lagu ciqaabayo arrinkaa arrinta noocaasina waxay ahlulcilmigu yidhahdeen waa fadeexad in la fadeexaynaayo oo ballanburintii waxa weeye uu maaragtay samayn jiray lagu fadeexadaynayo weliba xaggiisa dambe dabadiisa agtiisa ayaa calankaasi laga taagayaa si indhuhu had iyo jeer calanku wuu soo jiitaa way eegaane ishu ugu wada dhacdo loo arka cidduu yahay oo aada iyo aada ugu sii fadeexadoobo waxaana la yidhi carabtii hore ayaa waxay caado u lahaan jireen qofka ballanburinta lagu yaqaano ee caanka ku ah waxa weeye calan bay suuqa uga taagi jireen oy odhan jireen waa ballanburintii hebel sidee laysaga ilaaliyo oo arrintaasi loogu ogaado marka ballanburinta iyo dhibta ay leedahay baa xadiidta laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa inay sii kala dardaran tahay haa oo waxa ugu sii daran qofka madaxda ah ama amiirka ah ballanburinta ka imanaysa waayo waxaa dhici karta ballanburinta isagu uu ku dhaco inay aada waxa weeye u faafto oo dhibteeda iyo sharkeedu ta kale uu ka bato وعn أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال wuxuu hi qاl الله taعالى إلaahy wuxuu hi wa xadيiث الqدسi markaa ثaلاثة صدx أna khصmهm anaa la doodaya yومa القiyaaمaةi maalinka قiyaame saddexdan si gaaraa ilaahay maaragta u sheegay inuu isagu la doodayo shakina waxaanu ku jirin qofka ilaahay uu la doodo in waxa weeye laga dood badinaayo midkood saddexdaasi rajulu nin weeyi ninkaasoo actaa bi aniga markaa daraadday iyo magacaygaa waxa weeye wax ku bixiyey oo ballanku galay uma dabadeetana qadara buriyey oo actaa bi wuxuu idhi alxaafid ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi kada liljamiici calaa xadfi mafcuul sidaasaa markaa ruwaadda ama nusakha kala duwan ku soo aroortay iyadoo mafcuulkii la jaray wa taqdiiru acطىa yamiinahu bi ay cahada cahdan waxalafa calayhi biاllaah uma naqada marka la soo qadaro mafcuulkuna wuxuu noqonayaa acطىa bi ay acطىa yamiinahu bi dhaartiisii buu markaa bixiyey bi aniga daraadday dhaar uu igu dhaartay aniga ayuu maaragtay ku bixiyey macnii ballan buu galay oo cid la galay ballankaana wuxuu ku adkeeyey inuu ilaahay jalla wacalaa ku dhaarto oo ilaahay baan ku dhaartay saasaan yeeli doonaa waxaasaan idiin keeni sidaasaynu samayn doonaa dabadeetana wuu buriyey mid waa kaa aad buu u dembi wen yahay iyo wa rajulu nin weeye ka labaad baaca iibiye xuran qof xora iibiye oo fa akala cunay hamanahu lacagtiisii cunay cunistu waxa weeye min adhari wujuuhi listicmaal siyaabaha loo isticmaalo lacagta ayuunbay ugu caansan tahaye hadduu si kale uu isticmaalo ugu tagrifalana waa la mid markaa qof xorahoon addoon ahayn ficlan buu intuu meelaha ka qafaashay ama meelaha ka kaxaystay ama uu xadayba ayuu dabadeetana iibiyey addoonnimo uu iibiyo kolkaasuu lacagtiisii cuna wa rajulun iyo nin weeye istajara ee shaqaalaysiiyey ajiiran shaqaale oo fastawfaa minhu ka dhammaystirtay camalkii iyo hawshu u dirtay oo walam yucطihi aan siin haddana ajrahu mushqaayadiisii aan siinin rawahu lbukhaariy bukhaari baa wariyey bukhaari wuxuu maaragtay ku keenay anigu intaan arkay ilaa laba meelood meel wuxuu u baabaysanayaa baabu ismi man baaca xuran wuxuu baab u yahay dembiga uu yeelanayo qofka qof xora iibiya ta kalena masaladaa dambe ee xadiidku sheegayo ayuu u baabaysanayaa marka xadiidkan isagoo ku yaalla jaamica aljaamica saxiix isagoo ku yaalla haddana waxoogay waa la qabsaday alimaam albukhaari waa lagu qabsaday ya waayo dee macsuum u ahayn moogta oo sanadkiisa waxaa ku jira bay ahlulcilmigu yidhaahdeen bale la gaar noqday xadiidkan nin magaciisa la odhan jiray yaxya bnu sulaym aaa'ifi yaxya bnu sulaym aaa'ifi imaamu lbukhaarina saxiixa xadiidkan oo keliyuu wax mawsuula kaga soo wariyey ama uu kaga soo arooriyey markaa ninkaa waxoogay ahlulcilmigu hadal badan bay ku leeyihiinoo qaar yidhi mutlaqan waa daciif qaar yidhi maya waa hiqo qaar yidhi ciddaa markuu ka wariyey ayuu daciif iyo haddii kale maya calaa kulli xaal uu ka hadlay alimaamu alalbaniyu xadiidka waanay dhacday inuu daciifiyey marna waxaan filayaa inuu waxoogay maaragtay yidhi xasanun aw qariibun minhu hadal caynkaas ah ayuu ku yidhi markaa irwaaga qudhiisa asheekh saliim ibnu ciid alhilaalina wuxuu odhanayaa isagu waxoogay markuu aqwaasha iyo isku soo xooriyo wuxuu odhanayaa xadiidku falxadiidu xasanun cindii xadiidku waa xasan buu odhanayaa agtayda baabu nahyi can ilmani bilcaiyati wanaxwiha wuxuu baab u yahay reebista la yska raabay canilmanni in lagu gallad sheegto bilcadiyati deeqda iyo wanaxwiha waxyaabaha la midka ah oo cibaadaadka kale ah oo qofku markuu cid wax siiyo loo baahna in ugu gallad sheegto ama ugu tar sheegto waxaasaan ku siiyey intaasoo jeer baan iyadoo kugu jiifta kaa toosiyey wahaakada qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu duulka iimaanka lahow laa tubطiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina ha ku burinina macnii hawaabka iyo ajarkaa sadaqooyinkiina ka helaysaan weeye bilmanni gallad sheegatay gallad sheegasho iyo waladaa dhibaataa u geysataan ciddaa waxu dhiibteen ha ku burinina marka aayaddu maxay inoo tilmaamaysaa almanna waxa loo yaqaano ama gallad sheegashadu waxaasaanu ku siinay waxaasaan ku siiyey adoo baahan baad intaa soo jeeray timi kada wa kada iyo dhibaatadu oo waladaana waxa lagu fasiraa tusaale ahaan qofku ciddan inuu wax siiyey wuxuu gaadhsiinayaa cid kale oo tusaale ahaan kan wax la siiyey aanu jeclayn in la gaadhsiiyo ya ama inuu ogaado aanu doonahayn ayuu gaadhsiinaya o odhanaya ciddaa iyo ciddaa waxaasaan siiya ama hebel anaa wax siiye wax la mid a ma garata marka labada arrin inay thawaabkii iyo ajarkii sadaqada laga heli laha burinayso ayuu rabbi inoo sheegay sidaa awgeed qofku waa inuu iska ilaaliyo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi aladiina kuwa weeye mu'miniinta rabbi uu ammaanay yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi xoolahooda ilaahay jidkiisa u bixinaya uma laa yutbicuuna dabadeet aan raacinahay ma anfaquu waxay bixiyeen manan iyo walaa adan midnaba raacin maayaan waxaana ogaataan ayuha alikhwaanu fillaah shaydaanku wuxuu had iyo jeer qofka kula dadaalaa khayrka inaanu samaynin buu kula dadaalaya waxba inaanad sadaqadaysan ayuu kugula dadaalaya sadaqa markay noqoto oo adaa u baahan waxba kuma dheer oo mar kale aad u dhigayo waxyaaba noocaas haddiiba aad qodobkaa ku diiddo oo aad sadaqadaysatan halka kaaga hadhi maayo sadaqadaadan inuu maaragtay ajarkeeda suu kaaga burin lahaa buu ku dadaalaya oo tusaale ahaan riyaas suu qalbigaaga ugu ridi lahaa ama waxa weeyaan markaa manigaa iyo adaa iyo waxyaabaha aad u raacin lahayd ayuu ku dadaalayaa si aan si kasta haddaad wuxu bixiso ajar sadaqaba lagugu qorin wa can abi darin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi halaaatun saddex laa yukallimuhum allah ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walaa yanduru ilayhim xaggoodana eegi maayo walaa yuzakiihim mana tahiraayo walahum cadaabun aliimun cadaabu xanuunjiyana way leeyi qaala wuxuu ihi faqara'aha uu akhriyay rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama halaaa maraatin saddex jeer qaala abu darin abu dar baa wuxuu yidhi khaabuu way hoogeenoo wakhasiruu way khasaareene man hum yaa rasuula allah waa aya rasuulka ilaahayow ha kuwaasi way guuldarraysteene waa ayo qaala wuxuu ihi almusbilu waa ka marada jiida ee halkaa maaragta aanqawyada ama qonofyada maradiisu ay hoosu dhaafto ya walmannaanu iyo ka gallad sheegashada badan ee wixii dadka uu siiyey ama deeqdu bixiyey dadka ugu mannad sheegta waalmunfiqu iyo qofka ku socodsiiye silcatahu alaabtiisa bilxalifi lkaadibi dhaarta beenta ah rawaahu muslim wallaahi waan xaraashaya wallaahi waan ku khasaaraya wallahi intii layga soo siiyey baan sii siinaya wallahi waxba ka faa'idi maayo ya wallaahi wallaahi wallaahi dhaarta beenta qofka alaabtiisa ku socodsiiya wa fii riwaayati lahu riwaayad muslim u sugnaydna waxay ahayd almusbilu qajiida isaarahu hoos guntigiisa macawista jiida ya wax kastoo markaa dee hoosta laga xidhaa soo gelaya ama khamiis ha noqdo ama macawis ha noqdo ama surwaal ha noqdo dadkuna inta badan surwaalkaasaa lagu itixaamay oo aada u jiidaan ma banaana raggu inay markaa jiidaan garo yacni wuxuu u jeedaa almusbila qofka jiida isaarahu guntigiisa iyo wathawbahu maradiisa asfala inka hooseeya min alkacbayni labada qonof lilkhoyalaai khoyalaa dartii u jiida haddii markaa loo jeedo oo takhsiiska noocaas ah lil khoyalaa'i uu ku qayday sheekhu macnaheedu uu yahay qofka maradiisa dhulka u jiida khoyalaa dartee ayaa ciqaabka noocana mutaysanaya taasi waxa weeye waa qariib insha allah haduuse u jeedo waxa weeye marka khoyalaa marada loo jiidun bay xaaraan tahay haddii kale xaaraan ma aha ee waxa weeyaan markaa waa makruh karaahata tansiis aynu horeba uga soo marray mualifka iyo keyrkii haddii saa looga jeedo ta noocaas waxa weeye sax ma aha waayo marada in la jiidaa mar walba waa muxaram ma fahamte jiidistan qofku uu jiidaaye aanu kor iskaga qaadayn qudheedaana fa inaha min almakhiila waa inaga xadiiska kusoo maray oo horeynu uga soo hadalay masaa'ilkaa soo maaha jiidistan qudheedaa waxa weeye makhiiladii ka mid a waa ilaa muxuu qofku uu maqlay axaadiistee kor uga qaadi waayo marada isaga hagaajin waayo waayahay marka almuhim maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar qofku haddii uu waxa weeye maradiisii jiido waa dembi weyn oo naarta lagu mutaysanayo hadduu weliba khuyalaa u jiidayo oo khuyalaana sii raacana kaba sii daran soo ma aragtid oo waxa weeye ciqaabka intaa leeg ayaa lagu mutaysanayaa marka arrintaas waa min kabaa'ir dunuub waxyaabaha aad iyo aad maanta loo fududaystayna way ku jirtaa ciyadan billaah shaahidku waxa weeye walmannaan walaega hadda waxbuu qofkani bixiyey garow cid buu wax taray laakiin inuu wax bixiyey kagamuu hadhine wixii uu sii sheeg sheegay oo uu ugu gallad sheegtay cidduu siiyey waxaanay ahayd sadaqada wejiga ilaahay inuu ila jeedo oo ilaahay uu ugu dhowaado baabu nahyi can liftikaari walbaqyi wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay can liftikaari faanka dadka waxa weeye loo faana iyo walbaqyi xadgudubka sideedaba waxa kibirka loo yaqaanaa waa mamnuuc weeye kibirkuna waxa ka dhasha qofku marka uu kibro waxa ka dhasha inuu isfaaniyo oo isagu cirka ismariyaa ka dhasha inuu qofku isfaaniyo oo isla fagar yadhaayo cirka ismariyana waxa ka dhasha baqigaa sheekhu sheegaya ka dhasha inuu dadka kale he ku xadgudbo oo waxa weeyaan maaragtay haddii allaba kuu roon yahay qowl iyo ficil waxaan loo baahnayn uula tago qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi falaa tusakuu ha taskiyeynina anfusakum nafihiinna ha oo ha taskiyeynina maxaa looga jeedaa macnihii ha ammaanina oo inay daahir tahay oo ay xumaan iyo macaasi ka nadiif tahay haw nisbaynina huwa aclamu ilaahay baa ogaal u ogaal badan oo ku cilmi badan biman itaqaa cidda isaga ka cabsatay ilaahay baa maaragtay ku cilmi lahoo og cidda ilaahay ka cabsata waxaa dhici karta mid idinka idinla muuqda inuu ilaahay ka cabsado oo qof fiican uu yahay oo dabadeeta ammaan iyo wax lamidaha kusii daysaan inuu ilaahay ogyahay inaanu saa ahayn baa iska dhici karta soo ma aragtid oo ilaahay baa jala wacalaa wax walba og waay wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yidhi inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabquuna fi lardi bigayri alxaq ulaa'ika lahum cadaabun aliim waxaa ka horeysay walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil waxaa ka sii horeeyey maaragtay qofka dhibaato lagu sameeyo hay-adkii rabbi kaga warramayay inuu iska cafiyo oo maaragtay iska daayo iska dhaafo ayaa fiican oo wanaagsan walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhi min sabiil qofka aarsada ee inta la dulmiyey dabadeed aarsada ee wixii lagu sameeyey oo kala uun ku aarsada ee aan xadgudbin aan dhaafinna fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil kuwaasi korkooda wadda may ahaanin lagu ciqaaba ama waxa weeye ku dambaabaan inama asabiilu waddadu waxay ahaatay un cala aladiina kuwa oo ay ku furan tahay waddada lagu ciqaabayaa fi dunya waalaakhira yadlimuuna annaasa dadka dulmiyaaya ee wayabquuna ku xadgudbaayo fi lardi dhulka bigayri alxaqi xaqdarro darteed ku maaragtay ku xadgudbaaya ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihin cadaabun aliimun وعن ciyاaض بن xmاri رضي الله عنه qال qاla رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم iن الlaha taعaaلى ilaahay isagaa sareeya waxaa ilaya wxii u waaxyooda an twaadacuu inaa isdhul dhigtaan anta masderiyana waa lagu sheegay tafsiiriyana waa lagu sheegay xataa laa ybغya ilaa aanu waxa weeye xataa laa ybغiya si aanu ugu xadgudbin axadu qof ba calىa axadi cid kale walaa yafkara oo aanu ugu faanin axadun qofna calaa axadin qof kale rawaahu muslimun marka xataadaasi ghaayiyana waynu ka dhigi karaa xataa laa yabqiya ilaa aanu maaragtay ku xadgudbin tacliiliyana waa laga dhigi karaa xataa laa yabqiya si aanu maaragtay waxa weeye ugu xadgudbin axadun calaa axad walaa yafqara axadun calaa axad horeynuu soo marray qaala ahlu luqati ahlu luqu waxay idhaahdeen albaqyu baqyigu atacadi waa tacadiga iyo walistitaala isa sarraysiinta iyo korisuqaadista weeye وعn أbي هurيرaةa رضي الله عنه أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاala wuxuu hi إda qاala الرaجuل ninku hadduu yidhaahdo hlaka naasu dadkii way halaagsameen fahuwa isagu أhlakuhum waa ka ugu halaaga daran fahuwa أhlakuhum ay أshadهm halaakan waa ka ugu halaagsan weeye ugu halaaga daran rawaahu muslim isagaa uga horeeya riwaayad kalena waxay sheegaysaa oo waxa weeyaan markaa abu nucaym uu xiliyatulawliyaaga ku wariyey fa huwa min ahlakihim kuwa ugu halaagsan buu ku jira hadduu qofku idhaa dadkii way halaagsameen dadkii waa caynka waxaa kaloo la mida bay ahlucilmigu idhahdaan halakanaasu kelimaadka kale dadkii faasiqiin bay noqdeen dadkii inkaarqabayaal bay noqdeen soo ma aragtid dadkii saasay noqdeen kelimaadka la midkaa ama dee kaba daran ee sheegaya dardaarwarinta waxa weeye qofku xaaladda dadka uu ay ku jiraan uu kaga dayrinayo ayaa haddii alaba kuu ron yahay la mid ah bal hadda goorta ay qaldamaananaysana sheekhaa inoo tafsiiliye wuxuu idhi alriwaayat lmashhuuratu riwaayadda caanka ahi ahlakuhum weeye birafcilkaafi kaafka in la godo ahlakuhum macnaheeduna wuxuu noqonayaa ashaduhum halaakan wa ruwiya waxaa kaloo la wariyey binasbihaa ahlakahum ahlakahum saasay noqonaysa uu halaagay wa haada nahyu nahyiganina liman liman qaala daalika wuxuu u sugan yahay uu ku shumayaa cidda sidaa u tidhi hadalka noocaasa u tidhi cujban binafsihi la yaabis naftiisa uu la yaaban yahay uu la dhacsan yahay darteed cujban ama cajaban labadaba waa loo dabdin karaa marka mafcuulun min ajlihi baynu ciraabaynaa xaalo inaad ciraabtaana way iska bannaantay cujban binafsihi iyo wa tasaaquran yaraysi darteed linaasi dadka uu yaraysanayo iyo wa irtifaacan calayhim iska koryeelidu iska koryeelayo dadku iska sarraysiinayo qofka siyaabaha u yidhi baa nahyigani ku dhacaya fa haada huwa alxaraam kaa weeye ka xaaraan tahay wa amaa man qaalahu ciddii tidhi miyaa kelmaddan halakanaasu iyo wixii la mida limaa yaraa wuxuu arka darteed fi naasi dadka dhexdooda uu ku arko min naqsin dhinaana fii amri diinihim arrinka diintoodu uu naaqusay oo wa qaalahu yidhaahda taxasunan calayhim isagoo u tiiraanyoonaya dadkaasoo u murugaysan wa cala diini diinta u murugaysan laga tegey laga beedhay falaa ba'sa bihi dhib ma leh kaa dhibu ma laha haakadaa sidaasi ayaa fasarahu lculamaau culimmadu ay ku fasireenoo wa fasaluuhu ay u kala tafsiiliyeen oo u kala sheegeen wama min qaalahu cidda sidaa tidhi waxaa ka mid oo min ala'immati alaclaami imaamyaalka calamada ah ka mid ahaa maalik ibnu anasin imaamu daari lhijra iyo walkhaaabiyu imaamu lkhaaabi abu sulaymaan alkhaaabi xamdi oo magaciisa la odhan jiray waa saaxibu macaalim sunan walxumaydiyu iyo xumaydiy oon magaciisa horeba soo mara wa aakharuuna iyo kuwo kale waqad awdaxtuhu waxaanan ku caddeeyey fii kitaabi ladkaari kitaabka la dha kitaab ladkaar baan ku caddeeyey markaa saasaa loo tafsiilinaya oo waa ka hadalkaa u yidhaahda isagoo isaguna cirka isla maraayo dadkiina xaqiraayo oled ma dadba ya miyay noolyiin iyo wax lamida laakiin sidan dambe hadduu yidhaahda laa ba's sidaa awgeed baa waxaa aada uga soo aroortay salafkii hore iyagoo maaragtay iyo ahlulcilmigii maaragtay iyagoo ka cabanaya xaaladda waktiyada ay joogaan dadku ay ku sugan yihiin iyo haddii allaba kuu roon yahay dadku waxa weeye waxyaabaha ay faraha kula jiraan ta noocaasa ayaa maaragtay waxa weeye soo aroortay bal hadda waxaad u noqotaa kitaabka la idhaha almaqaalaat asalafiya oo sheekh saliim ibnu ciid alilhaali qudhiisuu leeyuhu ururiyey fasal ku saabsan shakwa alculamaa min ahli zamaanihim ciwaan noocaas oo kalaa xambaarsanaa ayuu maaragtay ku soo raraa halkaasuu kaga hadlaa haddaad hesho kitaabka waad u noqon baabu taxriimi alhijraani bayna almuslimiina fowqa halaaثati ayaamin wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay alhijraani waa bikasri lhaai inay kala tagaan bayna almuslimiina muslimiinta dhexdoodu ay kala tagaan ee kala dhaqaajiyaan fowqa halaaثati ayaamin saddex maalmood wax ka sarreeya oo habeenadoodiina wato ilaa libidcatin bidca darteed in looga taga mooyaane bidcadaasoo filmahjuuri ka laga haajiraayo ku suga aw tadaahurin ama muujisasho bifisqin fisqi uu muujistay aw naxwi dalika ama waxyaabaha la midka ah muujisasho uu muujistay maxay fisqi uu muujistay waxyaabaha la midka oo hadduu bidco muujistay ama maaragtay fisqi ama waxyaabaha xunxun ee noocaasa saddex wax ka badan ayaa waxa weeye laga hijroon karaa waay laakiin wixii arrimaha adduunye ku saabsan isku dhaca iyo waxyaabaha arrimaha adduunyada ku saabsan saddex wax ka badan looma kala hijroon karo xadiidtana xalay baynu soo marray wax ka mida waanaynu soo sharaxnay sidaa awgeed ka soco waxaan ku yar darayaa uun hajrigaa mashruuca ah ee saddexda laga badin karaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood hajri ta'diibiya ama hajrun zaajirun bay ka cabiraan hajri markaa waxa weeye qofkan laga hijroonayo lagu edbinayo ama waxaanuu faraa kula jiro lagaga reebaayo kaasna had iyo jeer wuxuu ka ahaadaa ciddan laga hijroonayo cidda ka sarraysa ee awoodda iyo suldada ku leh sida tusaale ahaan qofkii amiirkaha ama madaxweynihii ama maamulihii ama mucallinkii ama waalidkii ama ninkii haweenaydiisii macnihii waxa weeyaan ayuu ka ahaadaa waxaa la idhaahdaa hajri ta'diibiya waay nooca labaadna waa hajri wiqaa'i a la ydhaha wiqaa'i ah oo ku saabsan iska ilaalin ciddan la iska ilaalinaayo bidcadiisa ama fisqigiisa darteed baa looga hijroonaya awood laguma le laakiin waa la yska ilaalinaya markaa si aanu cudurkan qofka u raacin ayaa looga fogaanaya la yskaga ilaalinaya hajri wiqaa'i a la ydhaha kaana sideedabana masalada hajrigu dee waa masalo weyn oo dawaabid badan laho haddii allaba ku ruy ahlulcilmigu hadalka ay ka hadleen iyo sharax ay sharxeen iyo weliba mu'alifaadka khaaska ah ee laga qorayba ay maaragta caan yihiin dawaabiddeeda kolkaa in loo ilaaliyo m qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi inama almu'minuuna ikhwa in kalaba maha mu'miniintum baa walaalaa faaslixuu wanaajiya bayna akhawaykum labadiina walaal dhexdood wa qaala tacaala walaa tacaawanuu marka aayaddaa hore waxaa laga deliishanayaa mu'miniintu mar hadday walaaliinda inay kala hijroodaan maha intaa la ogolaaday wax ka badan waqaala tacaala walaa tacaawanuu haysu kaashanina cala alimi dembigiiyo walcudwaani xadgudubka xadgudubkiina waxaa ka mid ah saddex wax ka badan in walaalkaaga muslimka aad ka hijrooto waa marka looga hijroonayo arrin adduunya iyo wax lamida ku saabsan wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa taqaacuu walaa tadaabaruu walaa tabaaqaduu walaa taxaasaduu wakunuu cibaad allahi ikhwaana addoomaha ilaahay oo waxaa noqotaan ikhwaanan markaa cibaad allahi xalayna waa inagii soo sheegnay ey yaa cibaad allah waxa xadfan xarfunidaagii baa xadfan waayo dee waaba la yska xadfi karaa soo maaha xadfu yaa yajuusu fi nidaa'i ka qowlihim rabbi istajib ducaa'i waa la yska xadfi karaa yaa cibaad allah si kalena waa loo ciraabi karaayo wa kunuu noqda cibaad allahi addoomihii ilaahay noqda ikhwaanan walaala noqda ya wakunuu noqda cibaadallahi addoomihii ilaahay noqda oo ikhwaana walaala ah oo markaa dee kaanadaasi khabarkeedii baa laga dhigi karaa garo ikhwaanana khabar labaad baa laga dhigi karaa ama siyaabo kalea loo ciraabi karaaba marka calaa kulli xaal laakiin sidaa horea maaragta mutabaadir ah walaa yaxilu limuslimin muslim xalaalu maaha an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkii fowqa halaain muttafaqun caleyh xalaal ma aha waa muxaram وعn أbي أyuba radي الlه عnه أna rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم qaala wuxu uhi laa yaxilu lmuslimi muslim xalaal maaha an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkii fowqa ثalaaثi layaalin saddex habeen oo maalmihiina wata wax ka badan yaltaqiyaani oo ay kulmaan oo fa yucridu haadaa kaasi jeedsado wayucridu haadaa kaasina jeedsado intay kulmaan oo iska soo horbaxaan dabadeetana cadhada isu qabaan darteed iyo isku dhacsanaanta darteed ay midba gidaar qaniinoo kala jeedsadaan wa khayruhumaa kooda khayrka badina aladii midka weeye yabda-u ku bilaaba bisalaami salaanta ee waxa naftiisa ku qumay intuu ka adkaado assalaamu calaykum ka odhanaya ninkai ay wax dhex mareen kooda khayr badani waa kaa muttafaqun calayh wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama tucradu lacmaalu acmaashaa la bandhigaa ilaahay loo bandhigaa fii kuli ithnayni wa khamiisin itniin iyo khamiis kaste fayakfiru llahu ilaahay wuxuu u dembi dhaafaa likulli mriin qof kastoo laa yushriku bilahi shay-an ilahay aanu shariikiye lahay ila imra'an qof mooyaan kaanata ay ahaatay baynahu isaga dhexdiisiiyo wa bayna akhiihi walaalkii dhexdiisa shaxnaahu uurxumo fayaquulu wuxuu odhanaya utruku ka taga haadayni labadan xataa yastalixa ilaahay heshiinayaan rawaahu muslim lafdigii aynu xalay soo marrayna muxuu ahaa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa wa can jaabirin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul ina shayطaana shayطaanku qad ya-isa wuu ka quusta an yacbudahu lmusalluuna muslimiintu inay ku caabudaan fii jasiirati alcarabi jasiiradda carabta walaakin ha yeeshee fi taxriishi baynahum ay yascaa wuxuu u dhaqdhaqaaqayaa u ordayaa fi taxriishi baynahum inuu isku diro oo u isku dhufto ataxriishu alifsaadu fasahaadinta weeye dhexdooda uu fasahaadiyo iyo wa tagyiru quluubihim quluubtooda inuu isu bedelo oo uu dooriyo wa taqaaucuhum iyo inay isjaraan taxriishka laleeya uu ka shaqaynaya kaa wey xadiidkan muslim baa wariyey waxaan u sheegayaa shaydaanku uu ka quustay inay dadka tukanayaa oo macnihii muslimiinta ahi jasiiratulcarab oo dhul ballaadhan ahayd inay ku caabudaan goortuu ka quustayna waa markii uu arkay iyada oo ilaahay jalla wacalaa islaamkii uu quweeyey oo ummad badani markaa islaamtay oo ay isku dubadhacday oo waddamo dad badani ay soo islaameen oo cadowgii ilaahay waxa weeye dhulka lala simay oo yani waxa weeye islaamku uu kor noqday uu daahiray ha oo asnaamtii la burburiyey soo ma aragti oo shirkigii iyo madaahirtiisii meesha laga saaray markaasuu quustay waay haddaba axaadiid kale waxaa ku soo aroortay oo saxiix ah inuu shirkigu soo noqon doono jasiiratulcarab qudheeda uu ku soo noqon doono xadiidkii waa garanaysaan sheegaayey in maaragtay reer dows waa qabiiladii abi hurayre oo qabaa'ilka yabanta ka mid ahayd sanamkay jaahiliyadii caabudi jireen ee dilkhalasa la odhan jiray dib ugu soo noqon doonaan soo ma aragtid xadiista saxiixa ah ee kitaabu tawxiid iyo meelo kaleba aynu kusoo marrayna waa xasuusan tihiin markaa shaki male in jasiiratulcarab iyo meelo kaleba uu shirkigu kusoo noqon doono ya xadiidkanna wuxuu sheegayaa shaydaankuba arrintaa uu ka quustay fakayfa yuwafaqu bayna hadihi aladila mustafa fadal isagaa quusta waa jawaab hadduu qoostayna qaybka miyuu ogaa xadiidku wuxun buu sheegaya inuu quustay markuu istiqaamadii iyo toosnaantii muslimiinta iyo diintii inay fahmeen arkay ayuunbuu dee quustay dee qaybkana muu ogey markaa isagu inuu iska quustay waxa weeye ma sheegaysa inaanu arrintani dib aanay usoo noqon doonin bale dib bay usoo noqonaysa sida xadiidta rasuulku sheegay sala allahu aleyh wasalam kaasi waa weji wejiga labaad laakiin bar buu soo noqonaya jazaaka allah khayr jawaabtaana ahlucilmigu way sheegeenoo macnii jasiiratulcarab dadka degan oo dhami dhammaantood shirki dib ugu noqon maaya laakiin bacdi ka mid ah way ku noqonayaan sida xadiidtu ay sheegayso xadiidtaa waxaa laga qaadanayaa bacdi ka mida ummadda ayaa waxa weeye ku noqonaya laakiin kuma wada noqonaya taasina waa jawaab labaad jawaab saddexaad jawaabta saddexaadna waxay tahay oo bacdu ahlicilmi ay idhaahdeen dadka aan ku noqonahayn shirkigii waxa weeyaan waa dadka tukanaya salaadoodu ay u diideyso xumaanta iyo waxa weeyaan maaragtay wixii aan wanaagsaneyn oo shirkigaasi ugu horeeya walaakin fi taxriishi baynahum ha yeeshe ee yascaa fi taxriishi baynahum markaa shaydaanku taasuu ka shaqaynaya dadkii muslimiinta ah wuu isku dhufanaya waxa weeye waa shaqada shaydaanka qabaa'ilkiibuu isku dhufanaya afraaddiibuu isku dhufanaya ninkii iyo xaaskiisiibuu isku dhufanaya ninkii iyo ehelkiisiibuu isku dhufanaya ardaydii iyo dadkii saaxiibada ahaabuu isku dhufanaya culimadiibuu isku dhufanaya dadkii toosnaabuu isku dhufanaya cidka wax kale iska daayay xataa ahlu sunnuhu isku durayaa shaydaanku i garo ataxriish bayna ahli sunna ahlu sunnaha xataa in la isku diraa waxay ka mid tahay shaqooyinka shaydaanku ahayay ka mid tahay ma faanta sidaa awgeed baa walaalkaayo toosan oo wax dhibaata aanad ka ogeyn inaad waxa weeye iska daba qaadato aada iyo aada uga fogo oo iska ilaali ama aad iska nacdo waa tiraa waxa weeye waa iska neceba وعn أbي هuريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لاa يحل xلaaل maaha لمسلم qof مسلم an yhجura inuu ka hاaجira أkhaaهu walaalkii فوقa ثaلاaثiن faman haجra qofka ka hiجrooda فوقa ثaلاaثiن ee famaata dhintaa dakla naara naarta ayuu gelaya rawaahu أbu daوud بإsناadi عlى شharط الbخاarي xadiidku waxa weeyaan markaa waa xadiiث صaحيixa weeye alimaamu األbaniyuna uu صaxiixiyey raxmaة الlahi عalayhi waayahay shaahid kalena wuu leeyahy weliba marka qofka sidaa kuba godgalaa naartuu gelayaaba waa waciid daran famaata dakhala annaar soo ma aragtaan taasi maxay noo caddaynaysaa qofku inuu walaalkii arrin adduunyo iyo waxyaabaha noocaasa uga hijroodo saddexdaa wax ka badani waa min kabaa'ir dunuub sooma aragtaan xataa sakaa'irta ma aha waayo naar baa loogu goodiyey cidda samaysa famaa fiihi xadun fi dunya aw tawaacudun biukhraa fasimu kubraa calaa nasi axmada wazaada xafiidu lmajdi aw jaa waciiduhu binafyi liimaani aw bilacni limukhladi markaa naar baa loogu goodiyey oo min kabaa'ir dunuub xuquuqda dadka muslimiinta ay isku leeyihiin siday u weyn tahay loo ilaaliyey baad halkaa ka arkaysa wa can abi khiraashin xadarad ibni abi xadaradin alslamiyi wayuqaalu asulamiyi wayuqaalu asulamiyu aلصaxaabiy radia allahu canhu waay annahu samica wuxuu maqlay annabiya buu maqlay salى اllahu alayhi wasalam oo yaquulu leh man hajara qofka ka hijrooda akhaahu walaalkii sanatan hal sana fahuwa isagu ka safki damihi fahuwa isagu ay min xayu lismi xagga dembiga ka safki damihi waa dhiiggiisuu daadiyey oo kale ayaa xagga dembiga ay maaragtay la mid tahay oo walaalkii dhiiggiisa isagoo ku xadgudbo oo markaa daadiya dembi weyn siday u tahay ayaa tanna dembi weyn ay u tahay rawaahu abu daawuuda biisnaadi saxiix xadiiskuna waa xadiis saxiixa wey marka halka hore saxaabigaasuu leeyahy alaslamiyi buu ahaa waxaa kaloo la yidhaha sulamiyi buu ahaa labadaa nisbaba waa la sheegay buu leeyahy waa arrin aada u khatar badan markaa hijradii wax sahlan maaha wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala laa yaxilu xalaal uma aha limuminin qof mumina an yahjura inuu ka haajiro muminan qof mumina fowqa halaaثin fain marat bihi halaaثun hadday saddex soo marto falyalqahu ha la kulmo walyusalim calayha salaam fain radda calayhi salaam hadduu salaanta ka celiyo faqad ishtarakaa fi lajri ajarkii way wadaagayaan oo labaduba markaa dee ajar bay yeelanayaan oo kana salaantii uu ku bilaabo ajarka ku helayaa kana qaadistuu ka qaaday ha yeeshee sidii xadiidkii hore tilmaamayey kooda salaanta ku bilaabay baa labada khayr badan wa in lam yarudda calayhi haddii aanu salaanta ka celinna faqad baa'a bilithmi dembigii buu la noqday kaa salaanta celin waaye wa kharaja almusallimu mise almuslimu ya wa kharaja wuu ka baxay almusallimu kii wax salaamayna min alhijrati almusallimu weeye min atasliimi baa laga keenay sallama yusallimu wa kharaja almusallimu min alhijrati hijradii wuu ka baxay hijradii macnihii dembiga loogu qori lahaa dembigeedu ku socon lahaa wuu ka baxay weeye rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin sidaasuu yihi laakiin xadiidku waa xadiis daciifa alimaamu alalbaniyuna uu daciifiyey ha yeeshee asheekh saliim ibnu ciid alhilaali oo cilmiga xadiidka markaa isaguna aada u yaqaanaa wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif oo hilaal almadani baa ku jira waana majhuul ha yeeshee laba shaahid buu leeya buu yihi sida awgeed waa xasanun bishawaahidihi buu odhanaya waay markaa isku soo duuduubo haddii waxa weeyaan uu midkood maaragtay salaamo walaalkiisa kale kaasi isagu waxa weeye dembigii ku socon lahaa wuu ka baxayaa oo xaggiisa maaragtay middee wuxuu noqonaya haddii laba kuu roy laakiin ka kale ee salaantii ka qaadi waayo weli uurxumadii ku jirto kaasaa waxa weeye dembigii sidii uu ugu soconaya waayahay waxaad ka warantaa laba qof baa uurxumo qof baa qof kale uurxumo u haya ya uurxumo iyo cadaawad buu u hayaa aan dabcan xagga diinta ku saabsanayn laakiin kaa uurxumada loo haya isagu waxba uma hayo kaa salaamatu sadriga ku sifaysan ee laabtiisu ay iska caafimaadka qabtaa dee kaa waxa weeye dhibaata ma saaran sooma aragti dembina kuma socdo laakiin cunsurtu waxay saaran tahay iyo dembigu kan hee uurxumada caloosha ku haya kaasi ayaa waxa weeye ay la taalla qaala abu daawuud abu daawuud wuxuu yihi idaa kaanat lhijratu haddii hijradu ay tahay iyo maaragtay ka tagu lilaahi ilaahay dartii tacaalaa sarreey oo maaragtay xagga ilaahay inuu ku xiyey daraaddeed looga hijrooday falaysa min hada fii shay kaa waxba kagama sugna oo lagu dembaabi maayo buu ka wadaa ha naarna lagu geli maayo bale waaba shay khayr oo qofka laga ajar siinayo ya waa shay hee khayr oo qofka hee laga ajar siinayo weeye calaa kulli xaal sidaa imaamu abu daawuud uu yidhiba ahlulcilmiga kalena ay mareenoo tafsiilkaasaa ku jira baabu nahyi can tanaaji ithnayni duna duuna athaalithi bigayri idni cubaabuu yahay reebista la yska reebay laba inay faqaan laba faqood duuna athaalithi ka saddexaad sokadi bigayri idnihi isagoon u fasixin ilaa lixaajatin baahi adag oo arrintaa keensata mooyaane oo tusaale ahaan saddex qof hadday wada joogaan laba inay gaar u wada faqaan lama ogola isagoo dee u ogolaado e iska faqa waxba male mooyaane ama dan adag oo qasbaysa ay meesha taalla mooyaane sababtuna waxa weeye qofkan muslimkaabaa laga ilaalinaya adiyadda iyo dhibaatada waxba dhici karta inuu waxa weeye is yidhaahda aday dee maaragtay kaa faqayaan oo ay ku hadal hayaan ama ku xamanayaan ama dee waxun kaa sheegayaan oo uu maaragtay arrintaa ka murugoodo ama ka cadhoodo ama uu baqdaba uu isdhaahdo talo ma inay qoorta ku dheereeyaan bay ka tashanayaan iyo wixii lamida wa huwa an yataxadahaa siran wa huwa tanaajigi an yataxadahaa saddexdii qof laba ahaani waa inay sheekaystaan siran si sira u wada hadlaan ee u sheekaystaan bixayu meeloo laa yasmacuhumaa ka saddexaad aan u maqlayn wa fii macnaahu macnihiisana waxa ku sugan maa idaa taxadahaa haddii ay sheekaystaan inaani laba bilisaanin luuqa ay ku wada hadlaan laa yafhamuhu kan saddexaad aanu fahmayn walow hadalka korba ha u qaadaane ma fahamta marka hadday xanshaashaqaan oo isaga ka xanqarsadaan isagoon u ogolaanin ama ay luuqo kale ku wada hadlaan ama ay hoosta wax isaga qorqoraan waxyaabaha noocaas oo kale ah lama ogola waayo qofkii muslimka ahaabay dhib ku keeni kartaa dee dhibtiina lama ogolo waa ka ilaahay yidhi والذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قال الله تعالى ألا وحري إنما النجوى إن كلبا ما يفق من الشيطان الشيطان حقي بكاها الشيطان كادتك كوس واسين يا موقر حين يينيك فقان ليحزن الذين آيات دوارك تويسي سعت إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا سوء مرقق ليه dadka iimaanka le si uu muruga geliyo wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi idaa kaanuu hadday yihiin dadku halaaatan saddex falaa yatanaaja hnaani laba yaanay faqin duuna haalii ka saddexaad sokadii muttafaqun calayhi hadday saddex yihiin laba yaanay gaaru faqin wa rawaahu abu daawuuda abuu daawuud baa wariyey wazaada waxaan u kordhiyey qaala abuu saalixin abuu saalix wuxuu yidhi waa abuu saalix asammaan dakwaan baa magaciisa la odhan jiray waa caalimkii taabiciga ah qultu waxaan ku idhi libni cumara ibni cumar waxaan ku idhi fa arbacatun afarna yani hadday afar yihiin oy laba ahaani faqan ka warran mise wuxuu idiin qorayaa fa arbacatan ya haddii la nasbiyana waxaad soo qadaraysaa un fain kaanu ey fain kaanuu arbacatan hadday afar yihiinna ka warran kaanadiiyo isamkeedii baa qadarano khabarkeedii buu noqonaya ma garata ويحdiفunaha ويبقuna الخبر وبaعda in walow kaثيirا اجتahar soo ma ahayn tii baa lagu dabaqaya qaala wuxuu uhi laa yadurka kuma dhibayo waxba dhibaato ma laha ku dhibi mayso dembina mal waxbana ku yeeli mayso hadday afar yihiin oy labahaan gaar u faqaan وrawaahu malik في الmuwaطa'i xadiidkan imaamu malik baa muwaطa'a ku wari can cabdالlahi bni dinaarin buu ka wariyey qaala inuu yihi kuntu waxaan ahaa ana وbnu cumara aniga iyo cabdالlahi bni cumar cinda daari khaalid ibni cuqbata alatii fi suuqi ha khaalid ibni cuqba ninkii la odhan jiray daartiisaanu ag joognay allatii daartaasoo fi suuqi suuqa ku taallay ayaanu ag joognay fa jaa rajulu nin baa yii ninkaasoo yuriidu doonaaya an yunaajiyahu inuu la foqo ibnu cumar walaysa maca bni cumara axadu gayri ibnu cumarna cid kaloon aniga ahayni may wehelinaynoo labay joogin markaa markuu kiinoo yimi doonaaya inuu saxaabiga la foqo saddex baanu saa ku noqonay maxaa dhacay gar fadacaa ibnu cumara ibnu cumar wuxuu u yeedhay rajulan aakhara nin kale xataa kunnaa ilaa aanu noqonnay arbacatan afar mid kale u yeedho balkaale hebelow afar bay sidii ku noqday faqaala lii wuxuu igu yidhi dabadeeta aniga haddaan ahay cabdillaahi ibnu dinaar iyo walirajuli ninkii wuxuu ku yidhi ninkii ahaalii saddexaad alladii kaasoo dacaa uu u yeedhay ee halkaa uu uga yeedhay kii doonaya inuu la faqa mooyaane labada yadii kale ayaa wuxuu nagu yidhi istakhiraa dib u yaro baxa shay-an wax istakhiraa dib u baxa shay-an wax dib isu yartaaga fainii maxaa yeele anigu samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa yatanaajasnaani laba yaanay faqin duuna waaxidin mid kale markaa mid sokadi markaa dee labaanu markii hore ahayno mid markuu noo yimi haddaanu laba labada yadu faqi lahayn dee nahyigaasaanu ku dhici layn buu leeyay markaasi nahyiga aan uga baxno anigan afar aynu noqonay mid kale aanu yeedhay markaa sidaa ibnu cumar oo kale uu sameeyey oo kale nahyigiina waa lagaga baxaya waxa weeye qofkiina dee dantiisii waa lagu fulin karayaa waa yahay waxaa halkaa ka cad sida saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim ay ugu camal fari jireen sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam nahyigiisa iyo wuxuu diideyna aad iyo aad bay isaga ilaalin jireen ibnu cumarna arrintaa wuxuu ku ahaa cajiib ayuu ku ahaa marka cajiib buu ku ahaa radia allahu canhu ardaa وعن بن مسعوuد رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka إلahy ba qاaل wuxu hi إdا كنتم haddaad tihiin ثaلاثة سddex فlاa يتناaجثناani laba waxa weeyaan ma faqayaan yani yaanay faqin duna الآakخhari ka kala sokadi ka saddexaad sokadi laba yaanay gaaro faqin xatىa تkhتaliطوu ilaa ku dhex gelaysaan bالnaasi dadka oo waxa weeye dadkii kale a maaragtay dhex gelaysaan oo dee saddexnimadii ka baxaysaan min ajli ana dalika waxaana markaas sidaa loo yidhi min ajli ana dalika inkaasi yahay daraaddii yuxsinuhu mid murugo gelinaya muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay oo haddii laba ahaani gaar wada faqaan arrintaasi qofkii keliyaha ee kale laga faqay way murugo gelinaysaa way murugo gelinaysaa wuxuu odhanaya talow maxaa markaa saaxiibada ay kaaga xanqarsanayaan maxaa dhacay saadaabay kuu tashanayaan shaydaanku markaa qalbigiisa waxyaabuu kusoo tuuraya si taa looga badbaado dhibtiisana laysaga ilaaliyo ayaa arrinkaa loo nahye baabu nahyi can tacdiibi اlcabdi wاdaabbati wاlmarأati wاlwaladi bigayri sababin sharciyi aw zaa'idin calaa qadri اladabi wuxuu ihi wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay can tacdiibi اlcabdi addoonkii in la ciqaabo iyo wdaabbati daabadii iyo wlmarأati haweenaydii iyo wlwaladi ilmihii bgayri sababin sharciyin sabab sharci ah waxaan ahayn lagu ciqaabo aw zaa'idin calaa qadri ladabi ama sabab sharciga lagu ciqaabo laakiin la ciqaabo ciqaab zaa'idka ah oo dheeraadka ah calaa qadri ladabi qadarkii edabta tan noocaasa reebista layska reebay buu baabu yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi wabilwaalidayn ixsaana ee waaxsin uu samafala bilwaalidayni labada waalid ixsaanaan u samafalin wabidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaana u samafala walyataama agoomaha iyo walmasaakiini masaakiinta iyo waljaari dilqurbaa jaarkii dhowaanta u saaxiibka ah iyo waljaari ljunubi jaarkii foga iyo wasaaxiib baljambi kii dhinaca kugu haye wabni sabiili kii musaafirka ahaa iyo wamaa malakat aymaanukum gacmihiinu waxay hantaan ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla man kaana axadka ahaaday mukhtaalan mid iskibir badan oo fakuuran faan badan iskibriye oo markaa dadka u faana waa yahay aayaddan markaa marar kala duwan baynu soo marray wa can ibni cumara radia allahu canhuma markaa shaahidkuna waxa weeye wamaa malakat aymaanukum u samafala baa lagu yidhi dee samafalkiina in maaragtay ciqaab zaa'ida la yska ciqaabo un sabab la'aan ama dee ciqaab maaragtay waxa weeye dheeraada la yska ciqaabo hada laa yajuuz wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu ihi cudibat imra'atun haweeney baa waxa lagu ciqaabay fii hiratin ay fii sababi hiratin bisad sababteed bisadaasoo xabasataa ay xidhay xataa maatat ilaa ay ka dhimanaysay fadakhalat waxay ku gashay fiihaa sababteeda annaara naartay ku gashay laa hiya acamataa waxba may siinin oo wasaqataa may waraabin id hiya xabasataa markay xidhay walaa hiya tarakataa manay iskaga tegin taakuluha cunto min khashaashi lardi cayayaanka dhulka ha iska cunto ha iska qaraabatee manay sii dayn muttafaqun calayhi marka waa tacdiibulxayawaan oo cadaabtaa markaa xayawaanka ama bisadaa cadaabtay ayay naarta ku gashay qaala wuxuu hi khashaashu lardi bifatxi lkhaa lmucjamati wabishiini lmucjamati almukararati wa hiya hawaamuha wa xasharaatuha waa cayayaankeediiyo xasharaadkeeda weeye waxyaabaha yeerara iska guranaysa dee iska qarhaabanayso ee ilaahay jala wacalaa uu ku arsaaqayo weeye ee garo iduna halkan waa maaragtay tacliiliya ilan tacliiliya way usoo aroortaa maogta waa yahay waxaa halkan haddaba shaarixuu baraarujinaya baraarujin mudan riwaayaadka qaar waxay ku soo arooray haweeneyda inay ahayn ximyariya oo ximyar nimanka la yidhaahdo ama qolada la ydhaha ay ka tirsanayd riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay inay yahuudiyad ahayd ama banu israa'iil ay ka tirsanayd ahlucilmiguna aqwaal bay ku leeyihiin sida labadaa riwaayadood loo jamcinayo waxaana fiican sida sharaxa uu ku soo rarayo jamcinta alxaafid ibnu xajar uu sheegay oo uu maaragtay yidhi isma diidayaan labada riwaayadood waayo nimankaa ximyar la odhan jiray qayb ka mid ah ayaa waxay galeen maaragtay yahuudiyadday qaateen oo yuhuud bay noqdeen ma garat markaa riwaayaadka sheegaya ximyaryad bay ahayd ama ximyar loo nisbaynayana qoladeedii asal ahaan ay ka soo jeeday baa loo nisbeeyey riwaayaadka sheegaya yahuudiyad bay ahaydna diinteedii ayaa waxa weeye loo nisbeeyey bay noqonaysaayo labada riwaayadood ama riwaayaadka kala duwani saasaanay isuma diidahayn qaala wuxuu yihi wacanhu ay wa can ibni cumara annahu saxaabigaasi mara wuxuu soo maray bifityaanin dhallinyaro min qurayshin quraysh ka mid a oo qad nasabuu taagay tayran shimbir wa hum iyaguna yarmuunahu ku dhugtamaya shimbir bay meel intay markaa waxa weeye dhigaan ayay ku dhugtamayeen waqad jacaluu waxaana u yeeleen lisaaxibi tayri shimbirkaa qofkii lahaa kulla khaati'atin mid kasta oo seegto oo min nablihim hee ka mida waxa weeye leebabkaa ay ku ganayeen ee ay ku tuurtuurayeen ayay maaragtay mushqaayad ku siinayeen waxay intaasaanu ku siinaynaa shimbirka halkaa noo dhig waay markaa shay naf leh ayay ku dhugtamayeen oo arrin adag moogta waay khaaطi'a seegta khaaطi iyo mukhطi saynu horena u soo xusnay marka luuqada carabiga loo noqdo mukhطi waxa la yidhaahdaa ka waxa weeyeen lumitaanka aan u qastiin baa la ydhahda khaaطi'na waxaa la yidhaahdaa ka u qastiya laakiin waxaa jirta luuqo qaliilahoo khaaطi'a qudheeda ku sheegaysa maxay ka waxa weeyaan u qastiya qudhiisa luuqadii baana hadda xadiidkani ku socdaa falamaa ra'uu markay arkeen ibnu cumara ibnu cumar markay arkeen tafaraquu way kala feeraareen oo way kala tegeen way kala dhaqaajiyeen waayo ibnu cumar arrintaa inuu ka xanaaqayo oo aanu maaragtay waxyaabahana aad iyo aad u diidaya garanaya faqaala ibnu cumar ibnu cumar baa wuxuu uhi man facala haada waar sidan yaa sameeyey lacana allaahu ilaahay ha nacdala man facala haadaa sidan ciddii samaysa ka xanaaqay moogta ina rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam lacana wuu nacdalay man ittakhada qofka ka dhigta shay-an wax waxaasoo fiihi ruuxu nafi ay ku jirto haradan yool qofka ka dhigta yool yooluu markaa shiisho oo xabaduu ku shiisho ama leeb iyo waran iyo wax la mida uu ku tuurtuuro qofka ka dhigta wuu nacdalay rasuulku sala allahu alay wasalam muttafaqun calayh mar haddii cidda sidaa samaysa la nacdalayna in arrintaasi ay tahay min kabaa'iri dunuub ayay tusinaysa algaradu bifatxi lgayni lmucjamati waraai wa huwa alhadafu hadafka weeye iyo yoolka wshayu aladii yurmaa ilayhi iyo shayga xaggiisa wax loo tuuro wa can anasin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuu reebay an tusbara in la xidha albahaa'imu mayeedhaanka in la xidho oo iyadoo xidhan markaa la toogto ama waxa weeye la dilo wuu reebay muttafaqun calayhi inta halkan lagu soo xidho dabadeetana la shiisho wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye tuxbasu ay an tuxbasa in la xidho lilqatli dilka dartii in loo xidho oo inta lasoo xidho dabeetana saa lagu dilo wa can abi caliyin suwaydi bni muqarinin radia allahu canhu qaala wuxu uhi laqad ra'aytunii waxaan is arkay saabica sabcatin toddoba anigoo toddobeeya min bani muqarin ka mid ah oo macnihi waxa weeye walaaladii ah toddoba walaal ah oo ilmo bani muqarin ah annagoo ah oo maalana aanaan lahayn khaadimun addoon ama shaqaalo aanaan lahayn ilaa waaxidatun mid keliya mooyaane latamahaa waxa dhirbaaxay addoontii asqarunaa kii noogu yaraa faamaranaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu dabadeetana faray an nuctiqahaa inaanu xorayno rawaahu muslim inaanu xoraynona faray wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku jirtay saabica ikhwatin ley toddoba walaal ahoon lahaanoo toddobeeyaan isarkay marka inankiisiibaa markaa qof dhirbaaxay ama addoon dhirbaaxay oo kolkaasuu ka xanaaqay oo suu hadalkan xadiidkan sheegay waxaa markaa laga qaadanayaa addoonkii haddii la xanuunjiyo xaqdarre lagu xanuunjiyo wuxuu noqonayaa waxa weeyaan kafaaradiisu in maaragtay la xoreeyaba wa can abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa adribu mid garaacaya ghulaaman lii addoonaan lahaa ayaan bisawdi shaabuu ku garaacay bawdaan ku hayy fa samictu waxaan maqlay sawtan cod baan ka maqlay min khalfii xaggayga dambe iclam ogow abaa mascuudin abaa mascuudow ogow xagga dambe ka soo leh oo falam afham maan fahmina sawta codkii min alghadabi cadho daraaddeed aad baan u cadhaysnaa ismaan ogaan falamaa danaa minii markuu ii soo dhowaaday idaa huwa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waaba iyadoo rasuulki ilaahay uu yahay ha qofkan maaragtay la hadlaya faidaa huwa yaquulu waaba isagoo leh iclam ogow abaa mascuudin abaa mascuudow ana allaha ilaahay aqdaru ilaahay inuu kaaga awood badan yahay calayka korkaaga minka adiga xaggaaga calaa haada algulaami addoonkan yacnii addoonkan sidaad awood ugu yeelatay inaad waxyeelayso ama aada garaacdo si ka badan baa ilaahay jala wacalaa u awoodaa inuu ku ciqaabo faqultu waxaan idhi laa adribu garaaci maayo mamluukan addoon bacdahu kan dabadii abadan weligey weligay addoon damba garaaci maayo lagama yaabana haybad baa dee kusoo degtay oo waxa weye uu isku naxay wa fii riwaayatin fasaqata asawtu shaabu'gii baa ka dhacay min yadii gacantayda ayuu ka dhacay buuhi min haybati haybadii rasuulka daraaddeed sala allahu alayhi wasalam wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay faqultu waxaan yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow huwa addoonkani xurun xur buu yahay liwajhi illaahi tacaala faqaala wuxuu ihi amaa low lam tafcal haddii aanad samayseen miya oo aanad xorayseen lalafaxadka naaru naartaa ku gubi lahayd ay laxraqadka aw lamasadka naaru ama naartaa ku taaban lahayd buu ku yidhi rawaahu muslimu muslim baa ku wariyey bi haadihi riwaayaat riwaayaatkan kala duwan muslim baa ku wariyey ma garat marka dee garaaci sidaas ayuu khatar u yahay weeye wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi man daraba qofka garaaca ghulaaman lahu addoon uu leeyahay xaddan lam yatihi xaddan xad qofka ka jaree ku garaaca xadkaasoo lam yatihi aanu la iman aw latamahu ama dhirbaaxa oo waxaanu maaragtay geysan ku dhirbaaxa fa ina kafaaratahu kafaaradiisu waxa weeye kafaara gudashadiisu an yuctiqahu inuu xoreeyo oo maaragtay iskaba xoreeyaba waaya rawaahu muslim muslim baa wariye macnahan oo kalena xadiidkii jaariyadda caanka ahayd ayaa isaguna sheegaye saxaabigii la odhan jiray mucaawiya ibnulxakam asulami addoontii adhiga ula joogta markuu neef baal ka qaatay waa kii cadhooday ee dhirbaaxay dabadeetana waa kii rasuulka u yimi u sheegay sala allahu alayhi wasalam waa kii arrintaa rasuulku ku weyneeyey macnii waxa weye wax weyn inuu sameeyuu galay uga dhigay waa kii yidhi ma xoreeya waa kii yidhi horta ii keen waa kii dabadeeta su-aalaha weydiiye markii ay saani uga jawaabtay yidhi xore wa can hishaam ibni xakiim ibni xisaamin radia allahu canhuma annahu saxaabigaasi mara wuxuu soo maray bishaami shaam bishaami ay fi shaami shaam dhexdeeda calaa unaasin dad buu soo maray dadkaasoo min alambaadi qotidii ka mida qotidii dadkii beeralayda ahaa ee biyaha soo saari jiray wax ku beeri jiray dad acaajim aanay ahaayeen waqad uqiimuu iyadoo la joojiye fi shamsi cadceedda dad noocaasa inta lasoo ururiyey baa bacadka la taagay wa suba calaa ru'uusihim madaxyadoodana waxaa lagu shubay azaytu saliidna madaxyada lagaga shubay bacadkaana waa la joojiyey dhulkaasna waa dhul aad iyo aad u kulal moogtay si markaa waxa weeye ay u gubtaan oo maaragta ay dee kulayl badan u dareemaan fa qaala wuxuu saxaabigu yihi maa haada waa maxay waxani nimankan sida loo ciqaabaya maxay ahaayeen qiila waxaa la yidhi yucadabuuna waxaa lagu ciqaabaya fi lkharaaji ay fii sababi lkharaaji kharaajka dartii baa lagu ciqaabaya kharaajkuna dee maaragta dadkii aan muslimiinta ahayn ee wax beeran jiray wax laga qaadi jiray mushqaayad ama dhaqaale laga qaadi jiray buu ahaa de dadka muslimiinta ahayna se kay bixin jireen kuwa gaalada ah ee meelahoodii iska beeranayana kharash iyo dee dhaqaale laga qaadi jiray kharaajkana riwaayadda halkan soo socota see caddaynaysa dee jisiya insha alla looga jeeda wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray xubisuu waxaa nimankaa loo xidhay oo cadcidda loo joojiyey fi ljizya jisya ay bixin waayeen darteed faqaala hishaamun hishaam baa wuxuu ihi ashhadtu waxaan ku dhaaranayaa la samictu inaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay ina allaha ilaahay yucadibu waa cadaabayaa aladiina kuwa yucadibuuna naasa dadka ku cadaabaya fi dunya adduunyada kuwa adduunyada dadka ku cadaabaya ilaahay wuu cadaabaya laa xawla walaa quwata illa billah laakiin bal ogowa waa kuwa xaqdarrada ku cadaabaya ilan xuduuddii iyo waxa weeyaan markaa tacsiiraadkii iyo waxyaabaha noocaasiba waa noo cadaaba soo ma aragtid marka waa xuduudda waxa weeye cadaabta aan maaragta laysu fasixin fadakala cala alamiiri fadakala wuxuu saxaabigu u galay cala alamiiri amiirkiibuu u galay arrinta amarkaa bixiye meesha ka talinayay oo faxadaahu xadiidkiibuu u sheegay amiirkaasina wuxuu ahaa nin la odhan jiray haddii alaba kuu roon yahay cumayr baa la odhan jiray cumayr ibnu macd alansaari alawsi ayuu ahaa faxadaahu xadiidkiibuu uga warramuu u sheegay faamara bihim wuu faray faamara wuu faray ay huwa amiirkii bihim dadkiibuu farayoo in macnihii la sii daayo fakulluu waa la sii daayey wadadaa loo banay waxa la iska taga rawaahu muslim muslim baa wariyey alambaatu ambaauna alfallaaxuuna beerwalayaashay ahay min alcajami cajamta ka mida bay ahay waay وعن بن عباس رضي الله عنهما قال وxuu hi رأى رsuuل اللhi رasuulka إلaahy wuxuu arkay sلى الله عليه وسلم حماaرا dmeer dameerkaasoo mawsuuma wji wjiga laga suntay wejiga ka suntan فأnkara ذalika arrinkaasuu diiday rasuulku salى الlaه عليه وسلم oo faqaala wuxuu ihi cidda sidan tidhi maaha markaa rasuulka waa iبن cabaas faqaala wuxuu hi iبن cabaas fوallahi ilaahay baan ku dhaartay laa asimhu ka sunti maayo إilaa fii أqصىa شhayءi min الwجه waxa jidhkiisa wejiga uga fog mooyaane meel kale ka sunti maayo soo lama odhan wejiga ha ka suntina wejiga xataa meel u dhow ka sunti maayo dameerkayga halka jidhkiisa wejiga ugaga fog ayaan waxa weeye ka suntaya fa amara wuxuu faray biximaarin lahu dameer uu lahaa in maaragtay la suntoo la gubo ayuu waxa weeye amray ibnu cabbaas oo fa kuwiya waxa laga gubay fii jaaciratayhi labadiisa qas oo fa huwa isagu ibnu cabaas awalu man ciddii ugu horraysay weeye kawaa gubay aljaaciratayni labada qas gubay rawaahu muslim qaala wuxuu uhi aljaacirataani naaxiyata alwarikatayni misigta waa labadeeda dhinacee xawla duburi maaragtay dabada hareeraheeda waxaa la ydhaha halkaa labadaa meelood ee isyar banneeye jilicsan ee u dhaxeeya waxa weeye duburta iyo labada maaragtay sinood ama labada miskood u dhaxeeya ha ayaa la ydhahdaa jaaciratayn ama jaacirataan labadaa meelood ba la labadaa qas halkaa qaska aynu xoolaha qaskooda nidhaa bartaasuu ku gubay markaa taa maxaa ku kalifaya wejigiibuu ka durkayaa garo oo wejigii baa la yidhaha ka gubina neefkiisoo maaha wuu socday wuu socday wuu socday wuu socday halkaa dabada ilaa uu dabada tegey uu qaska tego halkaa uu ka gubay markaa dee soomaaliduna umaba aabba yeesho xoolaha waxa weeye sankaasay ka calaamadiyeenee ka gubaan oo haddii alaba kuu roon yahay wejigaasay ka gubaan oo afrikaanka xataa qaar baa dadka wejiga ka jarjara oo sunta xoolaha intay dhaafeenba kullu daalikana laa yajuus waay qaala wuxuu uhi wacanhu ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama mara wuxuu soo maray calayhi ximaarun mara wuxuu soo maray calayhi ximaarun calayhidaasi maradun bay ku tacalluqaysaa waaya dameer buu rasuulku soo maray sala allahu alayhi wasalam ama dameerkaasoo maaragtay ibnu cabaas uu saaran yahay oo qad wusima laga gubay ama laga suntay fii wejihi wejigiisa faqaala wuxuu hi lacana allah ilaahay ha nacdala aladii wasamahu kii suntay ee wejiga ka suntay ilaahay ha nacdala rawaahu muslim wa fii riwaayati limuslimin riwaayad kaloo muslimka usugane waxay ahayd danoqode nahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay wuu reebay sala allahu alayhi wasalama can idarbi in wax laga garaaco filweji wejiga iyo wa can ilwasmi in waxa weeyaan maaragtay wax laga sunto filweji wejiga labadaba wuu reebay labadaba wuu reebay waxaynu ku yaro noqonaynaa un xadiidka ibnu cumar ee uu leeyahay man daraba ghulaama lahu xadda lam ya'tihi aw latamahu faina kafaaratahu an yuctiqah addoon waxa uu ku sheegay xadiidka ibnu cumar radia allahu canhu ardaah oo sababulwuruudkiisu ahaa oo sababtu isagu ku wariyey addoon uu lahaa buu markaa waxa weeye garaacay markaasuu markuu garaacay buu u yeedho suuli kaalay miyaan ku xanuujiyey markaasuu i waxa weeye orod xor baa ta iska ta waan ku xoreeyey markaasuu tilmaamayay inaanu xorayntiisa waxa jara ku lahayn oo kafaara gudasho uun hee ay tahay oo markaa waxa weeye garaacu garaacay uun oo arrintaa kaga gafaaro gudanaya waxa jara aanu ku lahayn marka walaalayaal masaladan darbiguna waa masalo iska adag oo inaguna marka aynu waxa weeye dhan walba isaga raacraacno cadhaduna waa mid iska dee hawl badan ilaahay baynu weydiisanaynaa dembi dhaaf ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu watacaala dulmiga inuu inaga dhaafo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online